gudigu kow iyo labaa uu ka kooban yahay shan iyo labaatan dhibcood laakiin ugu kala maqan yahay goobaha doorashadu ka dhacayaanu dowlad goboleedyada raggiisii dadkiisiibu qaar uga yeertay si ay u soo raacaan oo waqtiga ay garba ugu noqdaan ani waxaan ka imi kooxdii howlgalka dawaday ee doctoresa saara maxamed axmedna waxay ka timi galmudug gudoomiye oo ahayd iyo nin habeeye ah oo marka howlood baanu ahayn halkana waxaa si diir loogu soo dhoway xubnihii kaleeto oo guddiga alinta khilaafaad ka mid ah ee madaxweynuhu gudoomiye uu yahay maxamuud iyo iyagaa si fiican loogu soo dhaweeyey ilaa shalay baanu kala war qaadanaynay ilaa xalayto dad cabanayana waanu aragnay oo doorashooyinka kuwa dhacay iyo kuwa soo socdaba cabasho ka muujinaya haddana waxaanu qaabilay oo inaad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliya koonfur soomaaliya sheekh shariif Shariif Xasan.
shariif xasan sheekh aadan shariif xasan sheekh aadan oo aad iyo aad runtii wakti qaaliya na siiyey in dooraanu la joognay Ee, annaguna warbixin baanu siinay sida guddigu u shaqeeyo iyo howluhu meeshay marayaan gaar ahaan ee, gobolka baay wixii ka yimi iyo dacwooyinkii ee, soo gaaray guddiga waa looga warbixiyey Ee, kuwa haddeer taagan oo weli la xalinna waa looga sababta warbixiyey Ee, iyadana muxuu ahay ra'yo iyo talooyin fiican buu ka dhiibay Ee, wuxuu aad iyo aad loogu adkeeyey runtii oo dee mas-uuliyada ee, in soddonka Novembar haddii alla idmo in la helo baarlamaan ugu yaraan aqlabiyadiisa ay fadhido ilaa boqol iyo siddeetan iyo dhowr qof inay fadhido oo markaa ay ee, isdooran karaan oo markaa ay mateli karaan ee qaranka soomaaliyeed oo xilka ay hayn karaan oo waddankii uusan noqon madax la'aan soddonka Novembar waqtiguna waa la yeeli arrintan aad iyo aad runtii loogu adkeeyey ee, halays wuxuu ka dhigay ee, wuxuu yidhi dacwadooyinka hala galo hana la qaado laakiin yaan la hor ordin qof walba muxuu dacwad ma qabto aa kaale oo muqaysi yaan la dhigin wixii inay wax inoo hagaagaan un baa la rabaayo wixii yaryar oo moogta la xallin karay ha la xalliyo yaan muxuu ahay dadka dacwo loo wada horseeyo runtii annagana saas waan ku shaqaynaa maxaa yeelay guddiyada doorashooyinka oo dowlad deegaanada gobollada ka dhisan baanu la shaqaynaa wixii la xallin karayo waa la xalliyaa erga moogta yacni ee, meesheedii waxna lakama siin odaygii baa iska mataqaana la tag- tagi koray ee, cusimadii lama tashan dadkii kale ogaasha waxaasoo dhan waa la xalxaliyaa oo magaciisigii laakiin arrimo waaweyn oo waxa iska jira meelaha qaarkood ka dhacdhacay kuwaana guddigu kuwa ka daqaarayo ma xataa haddii ay gudbeen oo dad baa la doortay la yidhaahdo guddigu wuxuu mar walba xaq u leeyahay inuu wixii xaq daraa oo cadaalad daraa oo dhaca oo booba oo laaluusha saalush bixina oo ee, horyaamin iyo moogta qofkii la dagaalam iyo jirdila waxaasoo dhan in mataqaana lagu waayayo xataa hadduu qofku guulaystay inuu ku waayi karo kursigiisii guddiguna moogta xamar markuu isugu yimaado haddii alla idmo waxa oo dhan oo gobollada ka soo gudba oo weli lagu daba dhegan yahay tallaabo inuu ka qaado ayaa eh, waajibaadkiisa ay siinayaan oo ka mid yihiin marka waxaanu eh, dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan runti ahaan ugu baaqaynaa in loo dhegan nuglaado oo akhrinta iyo eh, talooyinka gudyada ka soo baxaya in loo wada halgamo qofal bixin baa ka saaran inaynu barlamaan xildhibaano ku filan ay fadhiisan karaan inaynu dooranno oo waddankeenni uusan galalaasi siyaasadeed uusan marnaba gelin ayaan ku boorinaynaa waxyaalo badan oo eh, la iska laqi karo ama la isugu tanaasubi karana waa uun jiraan eh, waa waa jiri karayaan marka sidaasaan looka soo jeedin lahayn waa guulaysanayna insha allah wadajilka wadajir bay wax ku gooyaan waa mahadsantihiin